الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الثالثة مسألدي صدحاد bal kitaabada xadiiska masaa-ishiisii kaba mid ahayd yambaqii waxa habboon oo dee fiican oo wanaagsan ama bal an yajcala haddii adigu la doortay oo wanaagsan an yajcala ruuxii xadiis qorayay inuu yeelo bayna kulli xadiisayni laba xadiis oo kastaba dhexdooda daa'iratan daa'iro goobaab ama daa'iro santan qur-aanka aayaadkiisa u dhaxaysoo kala inuu axaadiisii u dhaxaysiiyo bal taas ayaa habboon oo dee axaadiisiis ay u kala soocnaato khaasatan markaan asaaniidi jirin ee matniya un la israacinayo haddii weliba nasta kutubta qaarkood dhacdo saxaabiga dikrigiisu aanu horrayn oo kale haddii si uun loo wada qoro laysku xigxigsiiyo waxaa dhici karta xadiis cajuskii ama xaggiisii dambe iyo kii kale bilowgiisii inay isdhex galaan baaba dhici karta bal markaa inuu u dhaxaysiiyo daa'iro taas goobaab uun axaadiistii lagu kala fasilinayo taas baa habboon qolooyinkii aad kutubtooda u dadin jiray barhkood markaa xadiisku dhammaado aakhirkiisa daa'iradaa ha ku qorteene sadarka inta ka dambaysana way caddayn jireen oo haddana sadar bilowgii ayay kama bilaabi jireen sidan dee markuu ruuxu wax qoranayo fiqra hadday dhammaato ay roontay fiqrada kale inuu ka bilaabo uun sadar bilowgii oo kale makaba la isticmaalo nuqila waa la soo naqliyey daalika arrinkaas daalikaduna waa arrinkan uu inoo sheego ah labadii xadiisba si loo kala fasliyo daa'iro in loo dhexaysiiyo can jamaacatin jamaacooyin min almusanifiina raggii waxalifaya ama kutub qorayayba kaba mid ah waayo ragga halkan barhkood magacadoodu inoogu suganyihin dee tasniif weynoo sidaasoo naxaadiistoodii ay qorin jireen oo aynu dee ku ognahay maba jirto siaabizinaadiyo waa nin hore oo mutaqadimeen bal haddaba dadka iyagu kutubtooda dabdinaya wax qoranaya jamaacooyin kaba mida taa isticmaali jira weeye isticmaalka taas jamaacooyin min almusanifiin baa lagaba soo naqliyey fastaxaba wuxuu doortay alkhaiibu khaiib xaafidkaa khadiib isagu wuxuu doortay an takuuna inay noqoto daa'iradaasi guflan mid madhan oo ujeeddadu bal iyadiisa marka daa'iradii loo qoro dhexdeedu ay bannaan tahay oy cad ahay oonay waxba kuwa qornayn oy khaaliya min adee shay marka dee meeshiina in daa'iradii lama saxana maha gudaheedii waxna aanay kuba qornayne ay cad ahay ay bannaan tahay taas buu doortay wuxuu doortayna waa tan inoo soo socoto fa idaa qaabala markuu kitaabkiisii saxayo ee kitaabkii sheekhiisa ama asalkii iyo dee furuucdaa isaga lagu saxay uu mid mid ugu eegayo muqaabaladuna waxaan filayaa ilaa dee noocii afar iyo labaatanaad waa tan muqaabalo way nala socotaa muqaabalo iyo waxay tahi adigu siday u dhacaysay casharka saakay noogu imanaysaa iyadii imaka ee horeba dee kitaab aan la muqaabalayn iyo anu wax ka warin tasaahul baa lagu soo tiiriyo oo kale imaka kitaabka marka hore qoraalkiisa hore ee kollay waxa ka dambaynaya cardi dambe oo loo bandhigo kitaabkii u asalka ahaa loo bandhigo waayo ruux kasta oo wax qoray xataa wuxuu qorayaa safxaba haba noqotee qoraalkiisa hore hadduu dib ugu noqdo wuxuu ka tegey wax nuqsaan leh kelimaaduu doono dhiman ama uu kaba booday ayaa jiraysa saqad baa jiri khalal baa jiri ha la kala badnaado dee taa ha loo kala badnaado haddii kitaabkii sidaa lagu daayo waxaad qortay dee waxa weeyaan qaladkii iyo khalalkii baa jiro talabaad gees kalena war looma hayo sheekh baad wax ka warinaysaad axaadiistiisii aad warinaysaa waxanaad qoratayo tani tadaabuq kaba dhexeeyo waxaa dhici karta ziyaadataadu inay leedahay nuqsaan leedahay oo kelimaad bedelani ay jirto oo markaa waxaan u odhan ba aad ka soo naqlinayso oon dee siiba ahayn haddaba muqaabalada iyo way inoo dambaysaa kayfiyadeedu yahay imika halkan maxay tahay oo uu taa u doortay daa'iradii way bannaantay dhexdeedii marka uu kitaabkii dee dib ugu laabmayay uu muqaabaladii lagama maarmaankayd laba imanayo ayaa markuu xadiiskii dhammeeyu muqaabaladii si xadiiskan xadiiskii kale u eegaba naqada wuxuu dhibcaynayaa dhibic ku qorayaa wasadaha daa'irada wasadkeedii ama xariijin buu ku qori muxuu taa u yeelayaa waxay u caddaynaysaa halkii muqaabaladu soo gaadhay intaasi muqaabaladeedii way dhacday weeye intaan calaamadaa lahayn weli cardigeedii ama muqaabaladeedii may dhicin kolba intii uu saxdee uu ku saxo kitaabkii dee sheekhiisa ama usushi ama furuucdii bal adugu halkan dee isaga waafaqsanayd ayuu calaamad siin u yeelayaa meeshii bannaanayd ama dhibic ah ama xariijin ah taas ay tahayna intaas baa kolba uu joogaa cardigu xadiiskaa calaamadaa leh ama daa'iradiisu ay leedahayna muqaabaladiisi wataan macnaheedu uu noqonayo fa idaa qaabala markaa uu dee kitaabkiisii kitaabkii kale u bandhigo naqada dhibic buu u yeelayaayo wasadaha daa'irada wasadkeeda kolba xadiiskaa uu dhammeeyo ayuu daa'iradii ka dambayso calaamada ama dhibicda ama khadba uba yeeli aimada qaarkoodna wixii aanay kutubtooda taa kuba arag may tirsan jirinba samaaciisa iyo maqalkii ay maqleen warkood baa laba goor iyo saddex goor iyo calaamadu ay dhacaysay macnuu ahayd waa inta goore uu ku noqduu muqaabal ahaan ugu noqday iyo cardi ahaan ugu noqday bay ahayd wuxuu uhi wa yukrahu waxa karaaha ah marka wax la qorayo maaha kutubtii hore un imikadan haddaad wax qoraysa weeye tani oo dee kitaabo oo dhan bay imika ku tacalluqsanaanaysaa aimada horena waa umuuraha ay lagu baraarujinayay dhowrayeen iyo dadka hore wax qoran jire wa yukrahu waxa karaaha ah haddii aan fiicnayn barhkoodna in laga dheeraado wujuubbaabay ku tiriyeenba tawaqiga umuurahan ama iska ilaalintan la iskaba ilaalinayeen fii mithli cabdillaahi wa cabdiraxmaan ibni fulaanin asmaadaa ismiga ilaahay u idaafaysan ee uu kaba mud yahay cabdullaahi se cabdullaahi ibni cumar oo kale ama se cabdiraxmaan ibnu fulaan oo kale ibnu xasaan oo kale maalan haddaba waxyaalaha caynkaasa ee asmaadaa dee isu idaafaysan ee ismi ilaahay loo idaafeeyey ee waa ismiye nasabkiisa ibnu fulaanna ay raacayso markaa la qorayo ayaa waxa ay tahay in la iska ilaaliyo karaahana ah kitaabatu cabdin lafdigii cabdi ama magaca qeybtiisii hore mudaafkayd in lagu qoro akhira sadri sadarka dhammaadkiisa wasmi illaahi wa kitaabatu ismi illaahi ismigii ilaahay allahna markaas oo allahma markaa kelimadii ahayd ismigaa allahna lagu qoro ama arraxmaanba maca bni fulaanin ibni fulaan isagoo la jiroo laba socda awala alaakhari sadarkii kale bilowgii oo maxay tani tahay wax kasta oo iyada kala goyntiisa siyasadan oo kale hadday u dhacdo soo baxayo kalaam mustashnac oo dee kii loo jeedayba aanayna amabal aan dee toosnaynba soo baxayo sanaan laga yeelayaay haddaad qoraysaa maalan cabdullaahi ibni cumar misaal ahaan baan soo qaaday ama cabdullahi ibnu cabbaas iyo amhiladood oo sadarkii aakhirkiisii marka joogto qaala cabdu aad dhacdo ama can cabdiba ay dhacdo allah sadarkii kalay gashay laakiin maxaa ka dambeeya ibnu fulaan bal markii haddii dee sadarkii hore layskalaba iloobo waxaa soo baxaya allah ibnu fulaan baa meeshii dee taasaa soo baxaysa arrin mustashnaca marka umuuraha caynkaasee waxaasi ka imanayaan ha layska dhowro sadarka geesa laysu raaciyo oo haddii dee waxa weeyaan cabdullaahi ay gees isu raacdo oo waxa weeyaan adigu waa inaan cabdigay labadan ismi ee mudaafkii mudaafi ilayhiga markay khaasatan allahda ay ka dambaynayso cibaaradana ibnu fulaan oo kale iyo taasi yaan la kala reebin oo midna sadar aakhirkii gelin allah iyo ibnu fulaan oo wada socdaano aanay meel kale kaba bilaabin oo ishu marka ay kuba dhacdo dee labadan baaba wada socdo oo hadalkii dhici karta dee adugu waa waxaa dee mustashnaca marka leega kitaabo ahaan oo bal maalan taasi waa shay aan toosnayn aimada qaarkoodna halkan tawaqiga taa la iskaba ilaaliyo wujuub bay kuba tegeen oo aad bay u adkeeyeen bal markaa wakada saasoo kale waxa oo laba mid ah ama s taasi ay karaaha u tahay baa yukrahu iyadana waxa la karahay rasuulu waa kitaabatu qaala rasuulu llahi bay ahaydba maalan rasuulu kitaabadeed oo la qoro aakhirahu sadarka aakhirkiisa wa allah oo halkii dee qaala rasuulullahi ahayd sala allahu calay wasalam baa imaka wada socota rasuul inuu aakhir sadar noqdo allah oo maca sala allahu calayh wasalam sala allahu calayhi wasalam ay la socotaana awalahu sadarkii kale bilowgii noqdaana waxa toosan maaha waa waxa ruuxu dee waa kitaabadeedna imakaba uu iska ilaalinayo macnaa xaggii hore waxa israacay sadarkii hore dhammaadkiisii qaala rasuulullah rasuul oo keliya ama can rasuul iyo wax lamida xaggii kalena waxaa wada socda allahu sala allahu calayh wasalam waabay noqonaysaa cibaaradii dee marka tan israaceeda lag marka taas oo kale arrinkaasi kaba imanaya umuurahaas iyadna in la iska daayo weeyaan oo sadarkii ama xagga dambe ha iska raaceen ama xagga hore aan la kalagoyn oo laba sadar oo weliba san dee ay u dhacayso arrinku taas aan lagu qorin wakadaa sidaas oo kale waxaa ma ashbaha wixii taa shabahaya oo dhan ee waxaan dee isaga la socda bal kelimadan iyo waxa ka dambeeya tanaafi ka dhexeeya ma ay sanfiyayeen oo amtilada dee shuraaxda halkan ama shuruuxda inooguba sugan waxaa kaa mida xadiis baa wuxuu ahaa bashir qaatila bna safiy qaatila bni safiyata binnaar ina safiya ninka dila naar ugu bishaareen bal maalan xadiiskaas oo kale hadday bal maalan dhacdo bashir qaatila ay sadar aakhirkii dhacdo halkii kalena ibnu safiyadii ibnu safiya fi naar dee haddaan sadarkii hore la iska gooyo waxay ahaan laydun oo arrinku noqonaya inuu safiya waa naarina safiyahani waa zubayr ibnu alcawaam waana xadiis rasuulka ilaahay laynogaba soo naqliyey ee waana aclaamtii nubuwadiisa oo in la dilayo iyo bal matalan taas oo meesha la dilayo meeshii baaba kuma sugan waana sidii dhacdo dee maalintii sufimee jamal isagoo dagaalkiiba iskaga togan ku jirin ruux uu qadri u dilay nin uu dilay bal islahaaba waxa weeye cid ugu dhowow bal marka ibnu safiya fi naar oo kale macni way waxaaba laba mid hadday jumladu tahay dee saabu nabiyi kaafirun oo kale saabu nabiy oo saabu ay aakhirka ku qoranto annabiy iyo dee kaafir oo ka dambaysaana sadarkii kale ay garisho oo waxyaalahaas labadan dee ay tanaafi kaba dhaxaynayee san oo loo soo qaataana ay dee waxaa mustashnaca ay tahay umuuraha caynkaas oo dhan inuu ruuxu kitaabadiisa ka dhowro oo wixii dee matalan sideedii uu si raaciyo waxa umuurahaasi kaba imanaya in iskaba ilaaliyo taasna waa waxa la farayo saasoo wax loo qoraano karaha bay dee markaa kaba cabireen barkood waa taanley way kaba sii adkeeyeen umuurihii kitaabada inoo socda wayanbadii waxa habboon ruuxii wax qoraya weeye kollay raggaa kutubta qorayuun maaha inaguba dee buxuusteena iyo ama wixii aan qoranayn iyo taas an yuxaafida inuu ilaaliyo shaksigu calaa kitaabati salaati watasliimi salliga rasuulka iyo salaamtiisa taas qoritaankeed calaa rasuulillaahi lagu salliyayo sala allahu calayhi wasalam inuu taas waxa weeyaan ilaaliyo ayaa waxa weeyaan habboonoo walaa yasama aanu ka caajisin min takraarihiisa oo noqnoqodkiisa badan oo khaasatan in xadiis qoraya dee xadiis kasta way laba socotaa haddaba arrinkani ma aha uun kalaam aad warinaysa ma aha waaba salli aad markaa rasuulka ilaahay dikrigiisii baa yimi adigu aad ku salliyayso ajri aadii aad u badanna waa ka inoogu suganba ruuxaa dee rasuulka ilaahay salligiisaba inooguba sugan ruuxaa agtiisi inta lagu soo hadal qaaday dee kuba salli waayeen oo kaa rasuulku inuu dadka ugu bakhiilsan yahay kuba magacaabay haddaynaan bukhrigaaba eegin dee marka aanu riwaayo ka dhigin wax dad ay yidhaaheen oo soo naqlinayo una markaa kumuu salliyin hadduu leeyahy dee hebel baa saa yidhi un isagii kuma salliyinoo waa ninkaa xaakiga ah laakiin markuu dee marka xataa casharkiisa uu ku jira iyo darsisan oo kale iyo wax laba mida aanu eeginba taase uu isagu markaa yahay ka niyeysan inuu ku salleeya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dee ajrigii ku sugnaa salaada rasuulka iyo salligiisa ayuu helayaa badan oo bal intaanu nafcigii kale kitaabka yaba gaadhin salligan badan oo rasuulka ilaahay ku salleeya oo ajri badanoo usoo degdegay oo uga soo horreeyeyba wixii kaleo dhan haddaba umuurahaasi aanu isaga qadin waa in had iyo goor hadduu qorayana marka rasuulka ilaahay dikrigiisu yimaado isagoo dhammaynaya siday noo soo socota salligii ha raaciyo hadduu haddana soo noqdo ha raaciyo ha qorown ha qorowno taas yaanu ka caajisinba o an yuxaafida cala kitaabati salaati watasliimi cala rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam oo walaa yasama min takraarih oo waxaa dee haboon allah yasama min takraarih takarurkan iyo celcelinta uu ku celcelinaya inaanu ka caajisin oo odhan adiga markii hore ku soo qoray imanka bal waxa weeye ama waraaqda marxisa ama waxyaalo uun ama degdego aanu isagaba dayn waman akfalahu ruux hataa ka qaafil noqda ujeedadu hal iska imaalan ihmaaliya ee isagoo dee umuuraha qoraya salligii rasuulka iyo salaamtiisii kaba taga ee umuuraha ilaalin waaya faqad xurima waxaa laga qadiyey xada nasiib caiiman oo waa ajri aad i aad u badan xadiidkii tirmidi wariye wuxuu aha ina awla nnaasi bi yowma alqiyaamati akharuhum calaya salaa dad oo dhan ka iigu dhoway maalinta qiyaamaha waa ka iigu salli badan waxaanay culimmadu halkaa yidhaahaanba ee waxay noqonayaanba kuwan ee bishaaradan ugu horreyn ay taabanaysaa dadka ahlu xadiidka oo iyaga dee duruustoodii mudaakaraadkoodii kitaabaadkoodii wixii oo dhanba dikrigii rasuulka had iyo goor kusoo noqnoqonaya waa dawaa'ifta ahlucilmiga daa'ifada ugu badanba sallay rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ay kuba salliyaan bal haddaba in waxa weeye iyada in taas ha badsado oo ha ilaaliyo oo ha iska ogaada taa weeyo iyaanu kaba tegin halkanna shaarixu bal xadiidkaas aan dhigtayna waa soo dhigtay waxaanu soo dhiganayaa xadiid kale oo uu laftigiisu yahay sa idiinba taalla idiin muuqata man sallaa calaya fi kitaabin lam tazal ilmalaa'ikatu tastakfiru lahu maadaama ismi fi dalika alkitaab ninka dee kitaab iguma salliyo dee ninkii qoree kuba salliya markaa bal xadiidu xadiidku jeri lahaa ama sugnaan lahaa saasuu noqon lahaa malaa'igtu intaa magacayu kitaabka uu ku qoray uu kuba sugayay waa u dembi dhaaf dalbaysaa sheekhuna wuxuu kaba cabira xadiidku daciifka haba ahaadee oo waxay habboon tahay in macnahan dee halkan lagu soo arooriyo adugu waa kaa sheegayaba ibnuljawsi halkii uu laba maray kolle xadiidku waa xadiis aad iyo aad u daciifa haddii kalena mawduuca sidaa ibnu jawsi yidhiyo bal iminka halkan waxaan daliil ahaan iyo umuur ahaan ama istishaadba loo soo qaato isagu mid usuubada isagu ma aha ee bal dee arrinkaa hore umaba baahninba wey wuxuu hi walaa yataqayadu markaa koladii dee bal arrinku ajrigaa iyo fadligaasna leeyahay walaa yataqayadu kuma qaydmayo oo fiihi waa fii kitaabati dee asalaat oo kale kitaabadaa salliga iyo uu qoraya ama arrinkan salligaan sheegnay bimaa wixii fi lasri kitaabkiisan uu qoranayo ee uu nuskhadiisan asalka u ahaa si asalkii sheekhiisa oo kale wixii kuba sugnaa kuma qaydmayo in kaana hadduu yahay asalkaasi naaqisan mid naaqisa uu yahay waxa ay tahay intanama cibaaradan jumladanna haddii kitaabbaad adigi dee imaka waqtiyadaa inagu kitaab qoranun baan qaadanaaye isagu nuskhadiisii waa kan diyaarsanayo qoranayo hadhana kitaabkii sheekhiisa ku saxayay daba kitaabkii dee asalka ahaa ee nuskhadaadan aad kaba qoranayseed kuna saxaysay hadday dhacdo inuu markaa dikriga rasuulka ilaahay yimaado aan laba qor ahayn dee waxa weeyaan sala allahu alayh wasalam calayhi salaatu wasalaam adigu salligii iyo salaamtii aan laba qorayno kitaabkii uu xaggaa naaqis kaba yahay taas ha ku raacin kitaabkii waxaa dhan dee sheekhana anagu kaba warinayaayo kollay isaga riwaayadiisii weeye riwaayadiisiina hadday san tahay waan iska daynayaa ee ha qoro oo ha ziyaadiyo tani waxaan sheekhi aanad ka maqlin ood kordhisay maaha oo arrinku maaha kalaam aad isagii ka warinayso waa duco ama salli aad la imanaysa adigo xaggaaga xaggaagaad kala imanaysaa marka adaa tan kalaba imanayo oo salligii laguma fare salluu calayhi wasallimu tasliima la yidhi ayaad waxa weeyaan la imanaysaayee waxaad xaggaaga kala imanaysa weeye maaha waxaad isagii ka warinaysa marka haddii kitaabkiiba jaanibkaas nuqsaani ay jirtay dee waana la arkay usuusha qaarkoodoo nuqsaantaasi ay jirto aimada qaarkoodoo riwaayadoodii uun ilaalin jiray sida axmed iyo walow ay yidhaaheen carab ahaan buu ku sallihi jiray laakiin kitaabkii hadduu tan naaqisiya isagunbuuba raaci jiray taas yidhi way jireene adigu ha ku kaaftoomin adigu taas ha ku qaydmin ee iska qor oo salligiiya rasuulka waa waxaad xaggaa kala imanayso rasuulka ilaahay baad ku sallinaysaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal taas adigu laba kaalay weeye oo dee halkaas waa kitaabadii marka kale la aqriyayana taasoo kale weeye ruuxna markan uu dersiba kuba jire dikrigaa rasuulku soo maro inuu kaba dhigo waxaa qoraal ku aqriyayo oo cid kale kasoo naqlinaya maahay waa inuu niyoodo oo isagu ta inuu rasuulka ilaahay kuba salliya salawaatullahi wasalaamu caleyh dee dadkii kalena yaanay laba jahrinbe dee kollay dikrigiisii baa lasoo qaadaye waa ajrigaa degdega oo kale kollay qoladan anjaarkan ee oramada oo kale duruustooda de markaa kitaab xadiis haba la aqriyayo meelka soo salliga yimid dee sheekhuna waa u ku yar dhawaaqa dadka xaadiriintiina dhammaan dee iyagu walow ay taasi kolley ay wayla jahraan oo kale weliba siqa ka dheertan kitaabka ayaaba laba yimaadaan haddii doonaan laba goor ay israaciyaan oo macnaa waxa weeyaanuun markastoo dikrigu yimaado hadday sheekhii tahay iyo dadkii xaadiriintaa tahay khaasatan kutubta xadiiska markay aqriyayaan oo kale waa dee uslub iyaga tood ahaa ama dee iyaga siday dee arrintoodu ahayd iyo dariiqadoodii oo in rabaan lagu wada salliyo arrinta aanay riwaayo u noqone salli marka yar la jaharku waaba dee dhici karta in la yidhaha dee jaharkii imaka aba arrin ay tahay inaynaan kagaba dayan laakiin ilaalintan iyo ihtimaamkaasi waa dee shay muhim oo ah inalaba dheer yihiin oo dee kaleysaan sheekhyadooda kuba aragnay weeye sheekh baa jira sheekh maxamed saalax la odhanayo oo kalley welina mooye inuu dhintay horta berier dhaweyd waa noolaa biyixidhanku waqtiyadii qaxoontiyadii bukhaari iyo muslim iyo kuba aqriyo dee sheekhadan reerkiisa barhkoodba way halkan ay kaba tegi jireen sheekh baan la yaabay oo anigu socota shan iyo sideetanki baan kol ku maray sheekh farax baa la odhanayay dee kolley markii horena galbeed buu kasoo guuro sheekhadii soomaalida agteeda lagu yaqaanay buu ahaaye jigjiyashadeeda dadka xeeruhu ay kuma yaqaaneen laakiin lixdanadii intii ka horreysay markii dambana waa soo guuray sheekh farax cabdulla sacad baa la odhanaya sheekh adigu eesan ku arkay nin adigu caabidna ahaa kolley daalibna ahaa waqtiga halkana iyadoo dhulkuna iskaba baryaha bundo iskaba jiro gaari aan la helay buu masjidkiisa malaagoljanno ku yaalla intuu kaba tago haywaan weydiiyo intuu uu sii lugeyn jiray halkaasuu tegi jiro kitaabku ku taxna kitaabkana ilaa duurkay ku jirayeen waa tiyaasa soo kale sheekhadoodii kale bilaadoodna siaan kuba aragno waa iyaga dariiqadooda ahayd waxa leeya waa uslub dajaarka mooyaane laakiin ku talagalkan salligii rasuulka ilaahay lagu tasaleeya waa arrin dee markaa muhima baan leeya waana masaa-isha meelaha wakada saas oo kale waxa ode ay tahay in la ilaaliyo oo waxa weeyaan la dhowro oo ruuxii de ay tahay yanbaqi almuxaafadatu caleyh wey aslana waa maanta cala allahi subxaanahu wa tacaala ilaahay la ammaanayo taas oo macnaa waxa weeyaan haddii qaala allahu ay moodshe timaado ama ilaahay dikrigii yimaado ee intaa ha ku daynine ama caza wajalla dheh ama subxaanahu wa tacaala dheh waa ammaanta ilaahay la ammaanaya iyadna riwaayadii waxaad adigu la imanaysaba weeyaan oo riwaayadii xataa hadday naaqis ahayd oo nin intaasi la socon kitaabkii asalkaaga ahaa oo allah keligii uun ay meeshii taalay adiga xaggaaga kala imanaya taasna in la ilaaliya way aboonta sidaanu leenahay salliga rasuulka iyo salaamtiisa in la ilaaliyo ayaa mudan oo kada sanaawa cala allahi subxaanahu wa tacaala wadalika ka caza wajalla oo iyadoo la yidhaha caza wajalla iyo washibhiisa subxaanahu wa tacala iyo wixii laba midka ama tacaalaba lagu gaabsado wakada saasoo kale waxa ah ay tahay in la dhowro kitaabadii xadiidka la qoranayay iyo markan kale sida kaleba loo sheegayo ataradi taradigi taradigu waa qowlka radi allahu canhu la odhanayo loo ilaahay loo weydiinayo waa duce ruuxaas inuu rabbi ka raali noqdo iyo ataraxumu naxariistii ama taraxumkii la odhanayo ruuxi raximahu llah oo loo weydiinayo ilaahay waa duce naxari inuu u naxariisto cala asaxaabati asxaabtii iyo walculamaai culimadii iyo wasaa'ir alakhyaari dadkii fiicfiicnaa intoodii kaleba oo waxa weeye markaa saxaabi dikrigii yimaado ama ruux taabiciintiia ama dadkii kale kaba dambeeyey ilaa culimadeennii waxa weeyaan dikrigoodu yimaado iyo dadka akhyaarta ah inaan magacaasun lagu dhaafin magaciisu inta lagu daayo aan la dhaafin ee la raaciyo radia allahu canhu hadduu saxaabiya laba saxaabiya isdhalay ahaana waa radia allahu canhuma la raaciyo raximahu llahu tacaala iyo bal alfaadaha laba mid ah waayo dadkaas cilmiga inoo soo gudbiyey hadday saxaabadii yihiin hadday sheekhadii dambe ay yihiin ee kutubtooda aan hayna sida imaam nawowi oo kale iyo dee suyuudi amsaashood cilmigoodii baan ku intifaacaynaa faa'iidadaa weybaynoo leeyihiin oo dee sheekhaagan adiga markaa xaqa kugu limaha sheekhi aada har fadhiisateed carabkiisa wixii ka qaaday cid kasta oo faa'iido diiniya ay xaggiisa kaa soo gaadhayba sheekhaagu iyo waana cibaaro fiican oo uu yidhaaho ibnu taymiya waxa weeyaan kitaabkiisa fataawa ama majmuuc alfataawa kolley labadan juska koyo tobnaad baan filaya labada mujallad ee u khaaskaa bal tasawufka ama suluuga iyo waxyaalahaas oo dhan iyo dee umuuraha ku tacalluqsan uu kagaba hadlo uu yidhaha ruux kasta oo faa'iido diineed ay xaggiisa kaa soo gaadhay ama ku dhow ha noqda ama ku shaaba noqde dee sheekhaagiibuu jaanibkaa kuyo waa meeshii xaqnima way jirtaa waa nooc yar la garanayo na wixii ay kuu tareen oo dee abaalcelin oo kale inay wax kalood u qaban kartaa ma jirtee ducadaas de markaa waxa weeye in markaa dikrigoodu yimaado radia allahu canhu iyo raximahu llahu iyo bal masala wixii laba midkaa dadka dee kollay khayrkaa weyni noo lahaa iyaguna de waxa weeyaan waxaa weyne diin uba taray ee diintii ilaahay subxaana wa tacaala kuba ilaaliyo kuba xafiday waa wa xaqay nagu leeyihin taa in la yidhaaha oo la ilaaliyaana way habboon tahay marka waxaad iman karta kollay maalin ayaamihii hore casharka bilaabeen walaa hadal lagu sayr celi bal oo laga yaabaa dadka qaar inay yar qariibsadeen iyadoo dee ama imaam nawowi aan soo qaaday ama tan kale oo radia allahu canhu yidhi oo malaha laga yaabaa in loo qaatay radia allahu canhu haddii la yidhaha asxaabtuna ay khaas ku tahaye cid aan saxaabo ahayn aan radia allahu canhu loohi waxtaasoo ka jira ma jiraan saxaabadii hadday tahay iyo hadday culimadii ka dambaysay tahay haddaad raximahullahu haddaad tidhaaha iyo haddaad radia allahu canhu tidhaaha labadiiba waaba dee isla mid waana sii culimadu guud ahaan ay kuma tegeen laakiin way jiraan culimada qaar taa u fahmayo nawi waaba kitaabkiisan aladkaar larka kutubta adkaarka dee kutubihii ugu horeeyey inaynu habal kutubta salliga rasuulka u khaaskaa mooyaane dee barhkood ama ahaaba maraajicda asiilka baabkaas oo kale ayaa wuxuu yidhaahaaba cibaare uu leeyaha jirta markuu halkan kolley baabku u dhigtay salliga rasuulka iyo salaamtiisa iyo welibana baab dee masaa'il kala duwan uu kusoo naqliyaba weeye oo kale muhim ah ayaa wuxuu kaba cabiraa wa ama maa qaalahu bacdu alculamaai min taksiisi radia allahu canhu biاsaxaabati wاlraxmati biman yaliihim falaysa kama qaala walaa yuwaafaqu calayhi wasaxiixu qowl jumhuura cibaaradiis waxa ay culimmada qaar yidhahaan dee horaa loo yidhi in lagu khaas yeelaya radia allahu canhu asxaabtii raxmadda markay noqotona ciddii kaba dambaysay ee lagu khaas yeelayo arrinku sidaa uu yidhi maaha lagumana waafaqayo qowlka saxiixina waa siay jumhuuru culamaa yidhaaheen oo ah in dee saxaabada dayrkoodna radia allahu canhu la odhan karo iyaga naftooda saxaabadii raximahullah aada odhan kartid waxaanu kaba cabiraa dalaaisha taa kuba timina akharu min an tuxsar oo dee waxa weeyaan imikadanba shaksi kale iskadaa taa kale sheekha iyo wal arrinkaase nin ruux zamiilkaaga aad u ducaynaysa radia allahu canka waad odhan kartaa radia allahu canka wax kuu diidaya ma jiro iskabadaa dee taas oo kale dee raximahullah iyo tan markaa taasna iyadua radia allahu canhum waraduu canhu dalika lama khashiya rabba marka waxaan leenahay dhib ma laha taasi haddii la yidhaho ninkaa dambe ee saxaabahay radia allahu canhu iyo haddii raximahullahu la yidhaho labadiiba meeshan way yimaadeen oo ahlu cilmigu waa dee waxay ku camal faleen oo bal umuuraha ay dee taas u daliishadeen kolley waabay kala duwantay sidaa imaamkaasi sheege waxa weye wax dhibaata waa duco ruuxii loo ducaynaya ama ridwaan ugu ducee ama ugu ducee raxmo laakiin muhimku waa ilaalinteedu oo waxa boombay halkan culimadu leeyihin markaa wax la qorayo dee markaa la soo qaada dikrigoodu yimaadona waa la mid waida jaat hadday timaado alriwaayatu riwaayadu bishayin shay minhu madkuurkaa kaba mida kaanat waxay aanaysaa alcinaayatu ihtimaam loo ihtimaamo bihi ay biisbaatihi kaa sugitaankiisa kitaab ahaan lagu suga ashadda midkii hore kaba daran oo ka adag macnaa waxa weeye waa taan soo sheegnay ususha qaarkood inay kaba marhnayd ama aan dee aanay kuba badnayn salliga rasuulka ilaahay lagu salliya iyo salaamtii iskabadaa bal waxyaalaha kale waxaanaynu hadalkiisii hore kuba soo aragnay asalku wixii uu kuba sugnaa asalku ku sugnaa haddii dee uu ka naaqis ahaa waxba adigu ha ku qaydmine niyooda uun ducaad xaggaaga kala imanaysa iyo salliaad xaggaaga kalaba imanaysa taas bay marka hore inoo soo sheegay bal haddaba haddii laakiin nuskhadaadan ama asalkaagan aad axaadiistiisii qoranaysa ay umuurahani ku sugnaayeenba dee taas ba aanay ku sugnaynee naaqiskahayd baynu yidhi ha la ilaaliye haddii marka horeba asalkii tani ay kuba sugnayd dee sugitaankiisa iyo kitaabadiisao loo ihtimaama tii hore bay kasii adag tahay oo taa hore waxaaba iman karta in la yidhaha bal afka uun kagaba salliyo dee kolle dee asalkii uun arrintiisii ilaaliyo wixii asalkii ku qornaa wax ka badan ha qorin ayaaba la odhan karaa waa sida imaam axmed iyo arrintiisu ay markaa barhkooda isooba inoogu soo noqniyeen laakiin kol haddii uu kitaabkiiba ku sugan yahay dee waxaad uga tagto waxaad u himelisaa meeshii ma taalo ee isbaatkiisu taa horaaba nii waad iska khilaafaysaa adigoo niyooniyo inaad adigu laba imanayse marka tan oo aad sii ilaalisaana way kaba sii adagtao dee riwaayadii baaba meeshii jirta adigina riwaayadii baad qoranaysaa fadligaa horena waa kuba sugan yahay wyukrahu waxaa la karahay aliqtisaaru gaabsasho waa marka la qorayo iskabadaa marka iyo lagu dhawaaqayo ujeeddadu haddaad qorayso salligii weeye ama aad kuba dhawaaqaysaba waxa karaha in lagu gaabsado cala asalaati salli oo keliya aw itasliimi ama salaam lagu gaabsado waa midtaas wa ramsi ishaaro dee xaraf ama laba xaraf ama afar xarafba haba noqotee la ishaaro ilayhima waa salaadii iyo tasliimkii fi lkitaabati xaggii kitaabada halkii sala allahu calayhi wasalam ama calayhi salaatu wasalaam la qori lahaa sood keliya la qoro ama dee waxa weeyaan salcam oo kale la qoro waxa weeye taasna waa waxaan toosnaynba ee bal yaktubuhumaa ruuxii qorayay waa qoraya salaada iyo salaamta bikamaalihimaa waa kamaalkooda iyagoo dhammaystiran oo dhan buu qoraya bal halkana waxa weeye waa arrin kaloo muhima way tay markaa salliga iyo salaamta rasuulka ilaahay laga hadlayo laba nuqsaamood in la iska ilaaliyo waa laba naqsi naqsi waa xagga macnaa naqsina waa xagga suuradda naqsiga xagga macnuu waxa weeye bal ilaahay wuxuu ina wada faray salli iyo salaam wada socdo wuxuu idhi salluu calayhi wasallimuu tasliima ku salliya oo salaama taas buu ina yidhi oo way wada socdeen marka nuqsaantii macnuu waxay noqon isagoo mid un ku gaabsado ama yidhaaho dee sala allahu calayhi intaasoo keliya ama yidhaah calayhi salaam oo kale ama salaamtii ku gaabsada ama salligii ku gaabsada taasi waa nuqsaan xagga macnaha ah ee kolleyna kol haddii labadiiba ilaahayna wada faray imtisaalkii amarkaasi israacintoodu ku jiraya markaa in la kala reebo maaha midkood in lagu gaabsado maaha ee labadii ha lala wada yimaado taasba weeye kolley imaam nawowina waa kan karaahada kaba cabiray kutubtiisa kalena ama adkaar ha noqoto ama sharaxa muslima waa siduu kaba cabiro waxa weeyaan taas iyada waa mid laakiin waxaa jirta a'imo kala duwan oo kutubtooda ay dhacday iyagoo mid ahaan khaasatan salliga horeba kuba gaabsada bal arrinta qariibkii waxa weeye nuskooyinka bal aynu imaka nuskadan taqriibkaynu hayno waxaan filayaa muqadimadiisii iyo hadalkii de horta waa nuskadayna waa laga yaabaa nuskooyinka qaarkood inay tahay mid ahaan baa kuba sugnayd ama salligii unbaaba kuba sugnaa haddaan dee nuskooyinku aana iskhilaafin oo kale kolley walow nusqooyinka risaalo laga yaaba inay iskhilaafsan yihiin dee say raggaa hore inooga soo naqliyeen walow tana imaka aragnaa matbuuca ay wada socdaan oo kale waxay kaba cabireen shaafici oo kale inay taasi dhacday khadiib bay kutubtiisa dhacday tambiiha abu isxaaq ashiraazi bay dhacday adugu aymo kala duwan oo waxoogaaya ayay taasi dhacday oo kale dee markaa waxaana ay tahay dee in la israaciyay ahayd laakiin xaafid muxajar buu hadal fatxulmuqiidka saaxiibkii ama sakhawi kaba soo naqliya sharaxan taqriibna uu soo naqliyaayo karaahadan uu kuba koobo ruuxa dee bal masalan had iyo goor ka caadaysay inuu midkood ku gaabsado ruuxa hadduu dee awqaadda qaarkeed israaciyo salaadii iyo salaamtii oo waqtiyada qaarkood ay ka kala hadhaan oo kale dee taasi inaanay karaahadan xaddeed gaadhahayn oo wax dee inay kulli waa kaa ku camal faleen laakiin kan kama tegey salluu calayhi wasallimuu tasliiman ti aan marna kuba camal falin ayaa adee kaas isagu ka tegay oo wixii sunna ahaaye in la israaciyo laakiin kan dee awqaadda qaarkeed kama tegay soo marar kaluu laba yimi joogo in la yidhaha waa khilaaful awlaa mooyaane karaaha xaddeed ma gaadhsiisna kolleyna karaahada iyo khilaaful awlaa waxa u dhexeeya haddii wixii nahyi maqsuudeed nahyi maqsuudi uu yimaado dee haddaanu nahyigaasi taxriim aanu xaddii gaadhsaynayn waa kan karaahada lagaba cabiro laakiin kii nahyiga meesha jira aanu nahyi maqsuudi aanu u iman se matalan shaygan waabu habboonaa in lalaba yimaado intaas baan kaba qaadanaynaa dee khilaafkiina inuu kaba duwan yaho adigu nahyi maqsuud oo waxaan laysu diiday meeshii ma iman waa tay khilaaful awlaa kaba cabiraan laakiin hadal buu raaciyaa saaw inoo soo naqliyo oo kaleo de wuxuu laakiin waxaa dhici karta imaam nawowi daliil aan inuu taas gaarkiina ay leedahay wuxuu leeyahy markaa daliilkaasi taama jire inuu iskuma taago cibaaru raaciyaa idaa qaalat xadaami fasaddiquuha oo adigu imaamkaasuu leeyo de wuxuu leeya waxaa la arkaa itilaac inuu yeeshay waxaanan markaa arag oo dee xadaami waa kolley kelima ama beyt shicir carbeeda oo ninbaa haweenaydiisii taakulaha lujayn ibnu sacbi la odhanayo bala haweenay run badnayd bay ahayd kollay runteeda badanna dee taa noqotay in masel loo soo qaato malaa ninkeedaana baydka yidhi idaa qaalat xadaami fasaddiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami o dee markaasay barihii dambe masel ma iska noqotay markay leeyihin ruuxaas dee kol haddii wuxuu yidhi ba isagoo la aqbalaya oo kale ayaa cibaaradaa dhacdaa waxa aad u isticmaalaba sheekhan dee iminka casrigeenna sheekh maxamed cali aadam ereer walle sharax muslimka iyo imakana wadaa kolayna saa iyana sharxay xafid waxaajira meelaha digrigiisa uu soo qaaday markay masaladu dee sanoo kale hadal leedahay ayuu ama xadaami lmuxadisiin kaba cabiraa ama idaa qaalat xadaami oo kale ujeedadu masal bay noqotee bal waxa weeye muhimku haddii dee wixii laga dabeeca yeesho waa karaahada weeye bal haddii ruux ay marmar kaba dhacdona waa taa ay barhkood kaba soo reebayaan aymo kala duwanna ay kaba dhacday bal taasi iyada waa mida waa nuqsaantii xagga macnaa nuqsaanta xagga suuradna taa hore way kaba adag tahay oo oo kaasi salligii waa laba yimiyo waanu dhammayn uun waxa ay tahay waa isagoo markii rasuulka ilaahay dikriga yimaada sida kitaabaad kala duwan kuba aragno halkii uu sala allahu calayhi wasalam qori lahaa saad keliya qora ee saadku salli maaha wax alla wuxuu yii ma jirto arrinkana cibaadaya daacuu ahaa dikri buu ahaa waba kaa salliga rasuulka badiyana rasuulku kaba cabiray idan tukfaa hamag hamigaagii waa lagaaba kaafi oo dee umuurihii lagaba helaya taas dee ma faa-ida salligu waa badayo dee kutubta aimadu ay u khaas yeeleen oo kale way badantah ibnulqayim oo kale kitaabkiisa jilaul afhaam oo kale afartan faa-idu istaba dhigaayo oo dee mid kasta uu gaar ahaan ugaba hadlo faa-ida salliga kolley ninka ibnu sahaawina waa leeyahy alqowl badiic labada way mudbacaysan yihiin be iyo dee kutub kaloo salliga rasuulka oo aima ay leeyihiin baan ujeeda ma dad aan ay maahayn kutubtood oo dee waa haddaba in wixii oo dhan waa ka qadaya marka taas oo kale ama ramsigu saad ha noqdo ama salcam haba noqdo ama wax kaluu isagu ramsi kaba dhigtae iyada halkani lamid maaha magac ruux kugu soo noqnoqonayo sida bukhaari oo kaleod ka u dhigatay dee bukhaari sheegitaankiisu cibaado ma ahayn ajri ma lahayn kani ajrigii weeye ajriiyo buu leeyahayba bal markaa amar ilaahay baana jira haddaba intaasna waa nuqsaan suuradeed labada arrimoodba hala iskaba ilaaliyo in midkood lagu gaabsado iyo midkaas oo kale bal taas kolley masaa'il intaa ka yar badano si adkaar iyo waxyaalo in dee bal maalan musalliga cid aan dee ambiye ahayn laguma salliyo ambiyadii kalena tabcaan waa loogu salleeya megaa istiqlaal ahaan laakiin cid aan ambiye ahayn tabac inay noqoto mooyo dee gooni ahaan waxa weeyaan looguma salliyo oo kale waxaa dhacda kutub yar kala duwan baa laga yaabaa in lagu arko dee umadan yihiin sheekhadii bay kolley kaba dhacday ragga qaarkood iyadoo ama faadimo dikreed yimi ama cali oo kale calayhi salaam la raaciyo oo kale taas kolleyna waa athar markaa shiicadu sii dee arrintoodii laakiin kutuba dee aan taa shaqo ku lahayn bay dhacday meelo qaarkood bay fatxulbaari dhacday mana aha sheekha fartiis iyo waxyaalahaas oo wax lasoo madbacoyo iminka sheekhi hadalkan mooyaane cibaaradan la raacin kare la ilxaaqin kare ma odhanayno shookaani kutubtiisa iyo sacaaniya way dhacday iyaga waxaan odhan karnaaba dee iyaga bal markii dambe mooyaane waa raadkii hore tii hore kuba lahaydoo dee madhabtoodu say ahaydba weeye taasi iyaga baa la odhan karaa laakiin bal meele se waxaan leenahay uun taas oo kale dee waxa weeye markay weliba usluubkaa tay haa'ibka ee dee usluub khiyaab dee inta badanna waxbay u isticmaalayaan ambiyadii iyo haddaana istiqlaal ahaan ee tabac ahaan cid kale in loo isticmaalo mooye iyaduna walow aanay cibaarada maxduur kuba sugnayn oo xataa haddii rasuulka ilahi isagoo casiiz oo jaliil de caza wajal lama odhanayno cibaaradii sideeda qalad weyne uguma sugnaadeen laakiin shacaarkii wuxuu noqday dee in ilaah loo isticmaalo salligana ambiyadii iyo taas in loo isticmaalo cid gaarana shacaar buu u noqday oo jaanibkaas baa dee keenaysa umuuraha dee in laga dhowrsado araabicatu masaladii afraad bal halkaa masaladaas baan kaa baxnay masaladii afraad waa muqaabaladii kolley masaladan inoo bilaabmaysa iyo ta ku xigta iyo umuuro horta qayb waxa faa'iidadeeda weyne ay tahay dadka ama baxdi intuu qorayo bal hadduu makhduudaad helay makhduudaadkaas iyo waxa weeyaan khaasatan weliba tan raabicada maalinta kaba dambaysa in kolley umuurihii lama isticmaali jira kutubtii hore makhduudaadkeed ee culimadu dee habab ay isticmaali jireen baa kuba sugan waxaa la arkaa ruuxaan umuurahaas hayn inay kuba koobnaato faa'iidadeedii oo saa daraaddeed bay saa ibnu kathiir iyo barkood dee saaxiba taysiir musalax iyo inahan ay isaga gooyaanba oo ay leeyihiinu dee dad gaara ayuunbaaba faa'iidadooda ay khaas kuba tahe laakiin bal umuuro camalkii ayimadeennii baan ogaanaynaa ee ninkii bal isagu tacliim watee ama risaalaad iyo diraaso culiya diyaarinaya ay dhici karto inuu buxuuta ama dee kutubta hore makhduudaadkaasuna waxay laba galaan ama uu taxqiijinayana waa umuuro aada uguma baahanyay noqon kartaa dee haddii bal inay waan taasi kolley bilaada kalun baan laba midnay inagii maraakiis cilmi oo ama dee buxuusaad iyo wax lagu diyaariyo ama makhduudaad lahoosna ay noo soo galaanna waa umuuro kolley laysagaba baahan yaho bal waa umuuro wax laga yaaba camaliyan qaybo qaarkood inaan inaguba badnayna laakiin aan ogaan doodna w arraabicatu masaladii afraad caleyhi korkiisa waxa ah waa shaksigii kaatibka ahaa weeye muqaabalatu kitaabi kitaabkiisa inuu qaabiliyo o kuba saxo muqaabaladu mucaaradona way yidhaahaan wax kale maaha ee waa kitaabkaagii wixii aad qoratay oo si ay noo soo socoto aad u bandhigayso aad mid mid ugu eegayso kitaabkii sheekha faa'iidada ayaa qaradka laga leeyana marka dambaan sheegi doonaa inuu qaabiliyo kitaabkiisan biasri sheikhihi sheekhiisa asalkiisa waakiin nuskhadii sheekhiisa uu lahaa wain ijaazatan wain kaana aakhuduhu ijaazatan waay bilijaaza can dariiq ilijaasa xataa siduu sheekha uga warinaya yaani samaaxba noqonno ijaazaba kitaabkii ha kaga qaato sheekhii kumuu dul aqriyin ee sheekhu waaba u ijaazeeyey taasna haba noqotay laakiin nuskadan dee uu doonayo hadhow inuu sheekhii kaba wariyo waa inuu u bandhigo nuskadii sheekhiisa wa afdalu haddaba muqaabaladu siday u dhacdo ee waxa weeye ama ama hababka loola yimaado ta ugu mudan ee ugu fadliga badani an yumsika inuu haysta weeye huwa isaga iyo wa sheekhuhu sheekhiisu kitaabahimaa labadooda kitaab ay haystaan xaalad tasmiici markan tasmiico ama samaacu socdo xaalad tasmiic waqtigaa darsigae tasmiica iyo ismaqashinta xaaladeeda taas oo macnaa waxa weeyaan waxaa kuu suurtogelaysa sheekhi intaanad casharkii ula iman nuskadii inaad sii qorto in badan sidaasay yeeli jireen marka intaan casharkiiba la gaadhin inaad nuskadii sheekha ama furuucdeedii aad ku saxdo ood mid mid usoo qaabiliso adhow casharka iyadoo ku muqaabalaysan aad la timaado ama sheekha aad ku dulaqdida ama aad ka dhegaysatay ama aad ijaaza uga qaataa way dhacaysay waxaa kaloo dhacaysay casharka dabadii in muqaabaladii lalaba yimaadeen lakiin wax leeya ta ugu mudani waa iyadoo dee nuskadii waa kuu diyaar sheekhuna nuskadiisiibuu haystaa sheekhii waa lagu dul aqriyaya ama isagiibaaba aqriyaya sheekhu kitaabkiisiibuu haystaa adna kitaabkaagiibaad haysataa dee hadalkiisii ama wixii lagu dul aqriyaad la socotaad xadiis xadiis iyo kelima kelima ula socotaa ood eegaysaa inaanay wax dee mukhaalafaa saqdi kaa dhacay ziyaada timi nuqsaani waxba inaanay jirin ay waafaqsan tahay hadda wixii khalalana markaasaad saxaysa oo marka aad saxaysa taas baa ugu fiican oo ka fiican adigoo labadii nusqo islabaa qaato kulna tan eegaya kulna tan eegaya taas oo kale adigoo waqti kale bal markaa xaala tasmiic oo sheekhina haysto dee itqaankeediibaa badan labadii nusaa meeshii diyaara sheekhi waa aqriyaya ama waa lagu dul aqriyaya adigii waad la socotaa majliskii samaaca weeye waa umuuro aan kuwa kale xaalooyinka kale aan kuba sugnayn taas baa uguba mudan inay muqaabaladu noqoto wayustaxabu waxaa la doortoo fiican an yandura inuu eego oo macahu waa ninka nuskhada leh daalibka ah ee nuskhada wata man shaksigii laa nuskhata nusqa macahu maciisa aanay ahayn kaasi inuu isaga la eega way habboon tahay lasiyama weliba khaas ahaan in araada hadduu doono an naqla naqlin uu ka naqliisto min nuskhatihi ruuxan daalibka ah ee nuskhadiisan uu lahaan oo maxay tana tahay waa dee iyadna waa istixbaaboon wixii taa ka duwanna culimmadu tashadud bay kuba tiriyeen haddii majliskii baan fadhinaa samaac waa tii aynu soo maray samaacaasi shardi may ahayd inaad kitaabkii haysato ama ad axaadiisan korka ka hayso kol haddii sheekhii uu fadhiyo aqriyayo ama lagu dul aqriyayo ruuxii xataa iska fadhiyey dhegaysanayey dee kitaabkaa riwaayo u leeyahay marka dambuunbuu muqaabaladiisiiyo wixii eegaya riwaayo u yeelanaya haddaba laakiin waxa roon ruuxii aan nusqo isagu lahayn ee dadka xaadiriinta ee kabe dalabadii kaba midi ninkii nusqo haysa inuu la fadhiisu la eeganayo intaa muqaabaladu socoto waxay hadda weliba gaar ahaan hadduu isleeya nusqadan dib uga qoro oo waxay taasi keenaysaa haddii aanu dhegaysana amay dhegaysanayuu iskaba fadhiyoonoo kaloo nuskhadii muqaabaladii socotay nin la socday muu ahayn isaga waxaa la arkaa muqaabalo kale u baahanaya laakiin markan imaka dee wuxuu noqonayaa cardigii ama muqaabaladiina uu la socdaaye cid kale imaka xaggii muqaabaladii oo ku taqliidsanaya ma jirta isagii baa muqaabaladii u fadhiyey waana kan eegaya xadiidkii nuskhada hadday saxantay haddii kalena la socday hadhowna taasuu kaba naqlinaya markaa ninkaa nusqo haysanee doonaya khaas ahaan inuu nuskhada wax ka naqliyo waa inuu nuskhadii laba egta taas baa mudan weeye waqaala yaxya bnu maciin imaamkaas baa wuxuu yihi laa yajuusu ma banaano ujeedadu waa lilxaadiri bilaa nusqa ninkii nusqa la-aan yimi isagu kitaab wadan makasan oo kale kitaabkii aan sidani an yarwiya inuu wariyo min gayri asli shaykhi sheekha asalkiisa waxaan ahayn ilaa an yandura inuu eegayo uun mooye fiihi dee kitaabkaas uu ka warinayo xaalad samaaci samaaca waqtigiisa oo arrintan yaxya ibnu maciin isagu waxa ay tahay shaksigani waa yimi oo kitaab ma wato kitaabkiina cardigii iyo muqaabaladiiyo samaacii baaba wada socda hadduu la eegayo dee waa saxoo uu la eegayo marka dambena nuskhadaa uu ogaa ee in lagu saxayo muqaabaladeedii isaguba uu qayb kaba ahayna waa kan la socdee uu kaba naqliyo laakiin kol hadduu halkaa iskaba fadhiyey iyada ninkaasi riwaayadiisu waa ansaxaysaaye haddow hadduu isdhaaho weli nusqooyinkaa dadkaa kale ma qaadanayo waayo isagu dee muqaabaladeediiba markaa ma arkayno uma joogine wuxunbuu wax ka warin karaa sheekha asalkiisii oo uu helo oo uu taas ku saxdo laakiin nusqooyinkaa kale kama warin kara taas buu isagu kaba cabiray laakiin taa hore waa ti aynu inay istixbaab tahay un aan soo aragnay musanifka wuxuu dhaha dee isaga horta ibnu salax wuxuu kaba cabiraa taasi waa min madaahibi ahli tashdiid nawowina kitaabkiisa irshaad wuxuu kaba cabiraa madhab shaad oo matruuka inay tahay oo bal dee isagaaba ilaa ibnu yaxya ibnu macin laakiin sheekhada intooda badan siay wax ku maqleen mawasaa iyagoo nusqo wadanoon eegahayn bay markii dambena wax wariyeen anigu se saasaan leeyahay walow dee sheekh ama imaam maxamed ibnu waara la yidhahda malaa qowlkiisu taa uu kuba dhowaa laakiin waxay ku tiriyeen inay tashdiidtani tahay kol haddii bal maalan inaanay umuurahaasi shardi ahayn ee istixbaab uun tahay taas buu yidhi oo waaba kan sii wado wa sawaabu qowlka sawaabka aladii qowlkaasoo qaalahu ljumhuuru jumhuurahu ku qowleen annahu laa yushtaradu inaan la shardi ahayn weeye nadaruhu waa ninkan daalibka eegitaankiisa xagga marka laeega fi sixati samac wey samaciisa inuu ansaxayo nadaruhu ila nusqa wey inuu nusqada eegayo shardi maaha walaa muqaabalatuhu binafsihi inuu isagu ka yahay muqaabaladii lama yimi marka ninkaa kale daalibkee lagu kalsoon yahay hadduu muqaabaladii la yimi sax isaguna uu ka naqlinaya oo farac sheekhiisii laga naqliyey ayunbuu isaguna kaba naqlin karaa markaa shardi maaha taasna inuu isagu ka muqaabaladii la yimi ee axaadiistii isu bandhigay ama isku qaabiliyey inuu noqdona taasi shardi maaha bal yakfi waxaa ku filan muqaabalatu hiqatin horta ruux lagu kalsoon yahay muqaabaladii way ayaa ku filan ayaa waqtinkaana ama ha noqoto xaala samaac xaala tasmiic taa inoogaba cabiray ama horteed haba noqoto ama dabadeed haba noqotee waqti uun awqaada kaba mida ruux lagu kalsoon yahay inuu muqaabaladii la yimaado taasi waa mid taasi way ku filan tahay wa takfi weliba waxa ku filan halkanna oo samaacii inoogu filaanaysa muqaabalatuhu muqaabaladiisa uu nusqadiisii ku saxday oo uu qaabiliyey bifarcin farac qubila la qaabiliyey biasli sheekhi sheekha asalkiisa faracya asalku tii usulfiqiga aan kusoo maraynay xal iyo soo aynay ma aha waxa weeye faraca halkan ninkan daalibkaa nuskhadiisu waa farac sheekha nuskhadiisna beriye farac bay ahayd oo markuu isaguba wax ku aqrisanaye sheekhadiisii kaga naqlinaya laakiin maanta asal bay u tahay waxaan laga naqlinayo kaleo kitaabka sheekhu iyo nuskhadiisuna waa asal haddaba haddii aad asalkii la qaabiliyo sansuurada hore waa sax laakiin taasi shardi maahe haddii asalkaanad qaabilin oo axad kaloo dalabadii ka mid ahayd farac ama nusqo uu leeyaho sheekha nusqadiisa laakiin lagu saxday ruuxna siqo yahay ruux la aamino uu yahay aad dib ugu saxato iyadana way noqonaysaa oo way ku filan tahay arrin kalena way ku filanto wa muqaabalatu waxaa kaloo arrinkan xaggii sixada samaaca inoogu filan muqaabaladiisa uu shaksigan daalibkii qaabiliye nusqadiisii biasli asli sheykhi sheekha asalkiisa asalkiisii almuqaabali bihi asl sheekhi laakiin lagu saxo la qaabiliyey sheekha asalkii otanna maxay tahay sheekha asalkiisii ama nusqadiisii kumaad saxin farac nusqadan lagu saxayna kumaad saxina dabaqo salaad u guurto sheekhaaga dee sheekh buu lahaa isagu asalkaaga sheekhuda beri buu faracba ahaa asal buu lahaayo waa asalkii sheekha sheekhiisii oo kale kii baad heshay laakiin waxa shardiga kaas in nuskhada sheekhu asalkii lagu saxay ay tahay kaasi uu yahay haddaad kaa ku saxdo ama kii kala sii dambeeyo laakiin la ogyi in laysku soo saxay aad ku saxato iyadana way ku filan tahayba taasi oo macnuhu waxa weeyaan waa halkan lahaa qaradka laga leeya muqaabalada waa la sheegi waa sheegi doonaa ujeedada qaradka maanta halkan looga jeeda muqaabalada loogama jeedaa waxa weeye kitaabkan daalibku inuu noqdo mudaabiqan lilasl de maanta walaa fotocopi baa jira sidiisii u naqlinayo taa waa la qoraye asalkii inuu yahay mid waafaqsan dee asalkuna waa wixii uu isagu warinayey oo waa kitaabkii sheekhiisa haddaba muqaabaladaas aan ku hubsanay hadday waa sida ay dhacdo san oo kale nin kaloo farac kala ahaa lagaba qaatay ama faraca faraciisa oo kale laakiin lagu saxay iyo hadday waa sida la-aan tahay dee kol haddii mudaabaqadii waa saxay mudaabaqadii waa la doonaya hadday mudaabaqadii noo xasisho muraadkeeni waan helay arrinta kale laakiin asla asli sheekh waxaa soo gelaya cibaaradan uu yihi almuqaabali bihi aslu sheekh waa cibaaro maqsuuda macnaa sheekhaagii nusqadiisii way taal sheekha sheekhiisii nusqadiisiina waa la hayaa laakiin sheekha sheekhiisaaba wuxuu lahaa dhowr nusquu lahaayo oo kitaabkan ah oo ayaabuu lahaayo ama dhowr asal buu lahaa sheekhuna usuushaa sheekhu lahaa mid kamida ayuunbuu ku saxduu qaabiliyey haddaba in usuushii sheekha weeyaan uma qaadanaysid kaad aragtee kii sheekhu asalkiisa nuskadii uu ku saxday taa nafteeda waa inaad ku saxayso waayo waxaa suurtagala nuskadan labaad ee aanu kuma saxnin inay ziyaadaad leedahay riwaayaad ziyaadaha inay leedahay inay nuqsaan leedahay oo markaa hadhow sheekhaagii haddaad ka wariso ziyaadaad aadoo dee isaga riwaayadiisii ahayn ama aanaad kaba warin inaad raaciso ama nuqsaani meesha ay timaado markaa asalkaaga sheekhu haddii usuul mutacadidii ay ka horeysay asalkii lagu saxay un kaas waa la qaabilin kara lakiin usushii kale laba sidnayd ee laba midka ahayd laakiin asalka sheekha la qaabilin taa iyada sixitaankeedu ma imanaya halkanoo waxaa dhici karta dee lama oga tadaabuqii baan la ogeyn inay isku mid yihiin baaban la ogeynba taasba wey bal marka taasi waa mid fain lam yuqaabil aslan waa masala inoo bilaabay muqaabaladii waa taasoo laga maarmaan bay u ahayd xaggii riwaayada ama wax loo baahan yahay sababtuna waxa weeye ruux kasta oo wax qoraya oo wax koraya khalal iyo qalad lagama waayo marka qoraalkaa keliya haddaad ku kaaftoontana bal adigu balkad maanta haddaad laba safxa qortay dib ugu laaban waxaad ka tagtay iyo waxaan ama si uun tidhaa xaraf aad ka boodday wuxun baabad heli kolkol baa sadar dhonood kaba boodday haddaad kitaab kale ka naqlinaysa ama laba sadar oo isheeda ay kaba boodday ay kugu soo baxayaan waa shay aad u badan marka taasaha waxay keenaysaa ta'akud iyo hubsasho bal waxaan aad naqlisay halkii asalka u ahayd inay waad warinaysaa fulaan baad leedahay inuu waafaqsan yahay in kale mudaabaqa dabqal asl ama dabqal asl ay dhacdo taas baa ujeedadu ay tahay haddaba hadday dhacdo sheekhu inuu shaksigu nusqadan kitaabkiibuu qortay fain lam yuqaabil aslan asal ahaanba muu sixin oo mucaarado lamu iman muqaabaladii lamu iman waa tii halkii noocii afar iyo labaatanaadna tasaahulka dhaca suurooyinkiisa mid kamid ah kuba soo aragnay bal marka hadday taasi dhac oo ujeedadu nusqadii waad qoratay sheekhii baabad asalkiisii ama furuucdii ka qoratay laakiin muqaabaladii dambe ayaanad laba iman qoraalkii hore un weeye koobaad faqad ijaaza way baneeyeen lahu ninkii daalibkaa alriwaayata warin minhu asalkaa ama dee nusqadaas waxa weeyaan uu wax ka wariyo alustaadu abu isxaaqa ustaadka abu isxaaq lisfiraayiin yoon hore usoo maray oo nin imaamo ahaa ayaa u baneeyey oo usuli faqiha ahaa wa abaa-u bakrin waxa weeye kelimadii ab ayaa la jamciyey waayo saddexda sheekh ee inoo soo socda ama saddexda imaamba mid kastaba kunyadiisa abubakrin ah saddexdaba kunyadooda abubakrin ah markaasuu tii hore jamciyey waa abubakr haddaba dee abubakriyaashii ahaa maxay alismaaciiliyu waalburqaaniyu waalkhadiib waa saddexdaba hore inuu soo maroon tarjamadoodna yardee khadiib waaba mashhuuri labada kalena aan soo sheegay haddaba qolooyinkaasi way u baneeyeen laakiin shuruud bay ku qaydeen oo waa maxay shuruuddaasi in kaana naaqilu kan wax naqlinaya ee nusqadan qoray hadduu yahay saxiixa naqli naqligiisu mid uu saxan yahay ama uu saxiix yahay oo qaliila saqdi waxa ka dhaca ama uu ka boodbooda u yarya macnaa waa ruux aad u daabida itqaan badanoo hadduu wax naqlinayo waxa dee kolley waa basharo waxway ka dhiciye waxa ka dhaca ama isaga dee waxa weeyaan dhici karta si kale uga qorma aad iyo aad u yar taasi waa mid wanaqala uu naqliyana min alasri asalkii dee muctabarkaa sheekha asalkiisiina uu kasoo naqliyo wabayana uu caddeeyey xaala riwaayati riwaayada xaaladeeda annahu lam yuqaabil inaanu muqaabalada la iman saddex shardi weeye waxay qolooyinkaasi horta qaadiciyaad iyo asalahaan way manciyaan oo nusqaan muqaabalo ahayn waxba lagama warin kara yidhaahaanoo dee khalal baa dhici karta inuu kuba jiro sheekhana aan riwaayadiisii ahaynba markaas laakiin qolooyinkan baneeyey saddex shardi ba yidhahdeen horta ninkan qoraya waa nin marka uu wax qorayo naqlintiisaasi ay dee had iyo goor dabdisan tahay oo waxa ka dhaca ama uu ka boodo ama dee si kale uga qorma ay aad u yar tahay ninkii had iyo goor markuu wax qorayo khalalkiisu badnaa kaasi isaga kuma jiro horta taasi uu baxaya waa mid weliba halku wax kasoo naqliyeyna dee asalkii sheekhiisii uu kasoo naqliyey taasna waa mid kale arrin saddexaad marka isaga laga warinayay say ragga qaarkood yeeli jireen oo dadkii waracinta inuu caddeeyo nuskhadaydan muqaabalo kumaan samayn nusqadayda nusqadii sheekha waxa weeye maan ku sixin oo muqaabaladii maan imanoo nusqadani waa kitaabadaydii hore une laakiin muqaabaladii laba taasna wacday haddii umuuraha la helo waaba ku warin karaa bay yidhaaheen laakiin dee aimada qaarkood way diidan yihinba marka wuxuuhi wa yuraaci wuu ilaalinayaa ruuxii daalibka ahaa fii kitaabi sheikhihi sheekhiisa kitaabkiisa maca manfaqow ciddii isaga ka sarraysay dee macood kitaabkiisa xaggaad maa dakarnaa waxaan soo sheegnay fii kitaabihi kitaabkiisaan kuba soo sheegnay oo tadna waa arrin kale oo ay culimmadu dee halkan dee khaasatan markay nusqooyinkaas iyo umuuraha la kala qoranayay ay dee ilaalin jireen dadkana kuba baraarujin jireen adigu nusqadaadii waa tan aan idhi waa inaad kitaabadaa hore aanad ku kaaftoomin ee kitaabkii sheekhaaga si loo ogaado tadaabud inuu jiro in isagaad ka warinaysaa ee aad ku saxdo ama waasida ha noqoto ama isagii toos hala noqoto taabawey waxaa imanaya kitaabkii sheekhaaga ee isaguna saa kitaabkaaguba inuu kitaabkaa muqaabalkaiyo loo doonayo ayaa sheekhaaga marka sheekhadiis iyo ciddii ka sarraysay la eego iyagana kutubtooda kutubtaa la dabdiyey ee la saxee la muqaabareeyey usuusheedii lagu muqaabareeyey inay noqoto waa inuu yahay asalkii sheekhaaguna sidaa waa inuu yahay marka walaa yakun yaanu noqon shaksigu ka daa'ifatin sida koox oo kale idaa araado waa kuwii dee iyagu markaa mutasaahiliin tahay idaa araado marka ay doonaan samaacahu waa dee sheekha samaaciisii likitaabin kitaab uu maqlay taas ay doonayaan inay kaba maqlaan samicuu maqlaya min ayi nuskhati nuskhatiika oo itafaqad xasisho oo u waafaqda ama dee iyagu ay helaanba oo tanna maxay tahay dee dawaaifda aad kawaa mutasaa'iliintu leeyahy kuwaasoo kale yaanu noqonin iyo wax dhacaysa waxaad doonaysaa sheekhaagan inaad wax ka wariso axaadiis mucayana ama kitaab mucayana waweeye dee markaa markaad kitaabkaa ka warinayso kitaabku asalkiisii inaad ka naqliso weeye isagana usuushii sheekhiisa uu ku saxay ee uu dabdiyey ee hadday dhacdo dawaaiftaasi siday yeelayeen sheekhaagii baad aragtay kitaabkan riwaayo inuu u leeyahy maalan waaba bukhaari oo dibaaqdii qornayd ee kitaabkan dadkii dhegaystayba ay kuga jirtaad magaciisii ku aragtay inuu kitaabkan dadkii maqlay uu kaba mid ahaa markaasaa kitaabkii nusqo kastoo kitaabkii ka mida ama nusqadii uu helaba ayuu soo qaadanaya sheekhiibuu markaas ee isagiina bal maalan odhanaya waaban kaba dhegaysanaya ama kaba maqlaya ama ijaazadeedii baan kaba qaadanaya arrinkaasi dee waa arrin khada ayay leeyihiin waa inuu ogaado bal nusqadii sheekhiisu uu nusqadii sheekhiisa kale uu ku saxday waa inuu ogaadee nusqo kastoo kitaabkii leeyahay aanu soo qaadanin nusqadii waa inay noqoto muqaabalad ahayd ee haddii nusqo kale aad aragto oo tii sheekhaagaba aan ahayn laakiin samaaciisa uu ku sugan yahay tii sheekhaagu ta sheekhiisa uu ku saxdayna aanay ahayn dee wax farqi weyd ma ogid ama arrinkii aan doonaynay ahayd mudaabaqadii asalkii tii meeshii ma imanaysa ama maba ogin oo kama warhayno marka umuuraha iska ilaaliyo nusqada sheekhiisa mid tii sheekhiisa lagu saxday waa inay noqotay uu kaba warinayo wuxuu uhi waysayaatii fii khilaafi noocan iyada tan khilaafka inooguma iman doona waa masaladan iyo wa kalaamun kalaam aakharu kale fii awali nawcil aatiya nooca kale ee xagga sifada riwaayada xadiiska markan gaadhno war waaba qaybta ugu horreysee taas baa iyaduna bal horta halkaa ama haynoo yimaado ama yaanu imaamee laakiin kitaabku kuma sugan yahayo halkaasuu inooguma iman wey alkhaamisatu almukhtaaru fi takhriiji saaqide kalley waxa weyn waa saasa ma haysano waayo tanna waa hadal dheer oo bal waa meelihii ugu yar ishkaalka badnaa habkay samayn jireen waa umuurana taariikhahuun dee nin makhduud haysta mooye nin kalena aanay imaka wixiina hor yaallaba aanay ahayn imakana habkii lagaba tegay oo dee hab kale marka tan la samaynayo waqtigeenna la isticmaaloon habkaa ahaynba bal halkaa inasha allah subxana wa tacaala